Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sameysay horumar ballaaran oo dhanka bilicda ah iyo dib u dhiska magaalada ayaana markii ugu horreysay yeelatay laamiyo cusub kuwaas oo wax badan ka beddelay bilicda magaalada iyo nolosha bulshada magaalada Kismaayo ayaana markii hore lahayd hal laami kaas oo markaasi uu soo gaaray burbur xoogan isla markaana ahaa mid ka haray dowladii hore ee dalka bulshada magaalada Kismaayo ayaana si weyn u soo dhoweeyay laamiyada cusub ee magaalada laga hirgeliyay qaar ka mid ah bulshada Kismaayo oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay sida ay u arkaan dhismaha wadooyinka laamiga ah anigu ah aadan sumaan aadan ilaahay uu makaneeyey inaan soo durnay afar sano kadib aan arka laami ku dhex yeelo kismaayo alxamdulilah anigu ah ciyaalka iyo xaafadda nin odayaana ah intaasna kismaayo ku dhashay ahna intaan ku gaaray konton iyo afar sano inaan arka laami aad u qaymo badan oo ku yeela xaafadda fiabugi marka alxamdulilah ilaaha maadne wadada waxaan ka rajaynaynaa maasha allah inay qurux badnaato inay suuq ugu furmo rajadeedana waa iska dhowdahay hadda kulley waa bilaaw waayo waxaan rajaynaynaa inay sidaan kasii fiicnaan doonto xaafadda alle ayaan deganahay wadadan ayaan guri ku leeyahay maasha allah laami si qurba noogu soo kordhiyey guryaheeda kirada hadday qaaliyoobeen maasha allah isteed waayo guri kama leexanahay nabadgelyada aad bay u fiican tahay dhanka kale gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdullaahi Maxamed Faraweyne ayaa ka warbixiyey xilliga la soo gabagabeynayay dhismaha mashruuca Nagaad ee lagu dhisayo laamiyada gudaha magaalada Kismaayo waxaa maanta shaqadii si rasmi uga socotaa package 2 oo ka kooban 9 kiiloomitir wadadii laamiga ahayd waa bilowday roolayd waa dhammaaday wadada halka hadda aan taaganahayna waa via afmadow wadadii loo yaqaano ama for a waxaa kambaniga dhisayo gacanta ku haya waa kulmiye oo qandaraas ay u tartameen laba iyo toban kambani oo si waadaxa loo xayeysi ku guulaystay horey waxaan u dhammaystirnay siddeed kilomitir oo ay toddoba wadda ah oo ay dhammaystirtay c o c c oo kambani chinaysa waxaannu xayeysiinay shan kilomitir oo hadda aanu gacanta ku hayno guud ahaan waddooyinka hadda gabagabadahi waa todobiyi toban kilomitir ee magaalada caasimadda kumeelgaarka ah ee kismaayo